wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in jabhadda Oromada ee OLA ay weerar ku dishay mas-uul ka tirsan dowladda xabashida Itoobiya iyo tiro askar ah weerarkan oo ka dhacay magaalada Suweyti ee waqooyiga Shawa ayaa lagu toogtay taliyihii booliska ee degmadaasi iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay madaxii xafiiska xabsiga barwaaqo ee magaaladaasi waxay sidoo kale jabhadda ay howlgalkaasi ku dishay afar askari oo ka tirsan maamulka dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban magaaladaas ma ahan markii ugu horeysay oo jabhadda o l a ay weerar noocan ay ku qaadaan ciidamada xabashida itoobiya dhowaan ayay ahayd markii jabhaddan ay weerar xoogan ku qaaday saldhig ku yaala deegaanka wajaale ee waqooyiga shawa halkaasoo ay ku dileen mas-uul iyo askar ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya